dhallinyarada soomaaliyeed oo la sheego inay dalka ka yihiin boqolkiiba toddobaatan iyo shan ayaa ah kuwa inta badan la daala dhaca maaraynta noloshooda iyo midda qoysaskooda qaar badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed oo bilaabay ganacsiyo yaryar ayuu wakhti uu saamixi waayey inay sii wadaan ganacsigooda sababa dhaqaala dartood dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa qaba haddii maalgelin dhaqaale oo buuxda lagu garab istaago daayarta soomaaliyeed ee ku jira ganacsiyada iyo kuwa hadda bilaabaya inay dhallinyaro badan ka baaqsan lahayn tahriibka dhaqaalaha waddankunao kor u kici lahaa dhallinyarada ganacsiyada kula degmada dhowble gobolka jubbada hoose oon waraysi la yeeshay ayaan weydiiyey maalgelinada dhaqaale ay u baahan yihiin dhallinyaradu xilligan iyo cidda looga baahan yahay inay ku garab istaagto maalgelin dhaqaale oo xoogan niyo maasha allah dhallinyarada soomaaliyeed ama reedhobley ahaan khaasatan waa dhallinyaro firfircoon ganacsiguna wuxuu rabaa maxaa la dhihi jiray dhaqaaluu rabaa marka ugu horeyso in lagu bilaabo dhallinyaradu dhaqaalahoodu aad buu u hooseeyaa laakiin dadaal ahaan ayagu way muujiyaan maadaama hadda dhowleydan hadda aan joogno dhalinyaro badan baa ka tahriibay maraykanka koonfur afrika meelahaasaa loo tahriibay hadda waad arkaysaan dhalinyaro way rafaasan tahay qaar la soo celiya hataa waa jiraan dhowleydan oo lacaga badan toban kun ilaa ka badan ku baxday laakiin dhulkooda hadduu degan yahay ee caawin ay haystaan oo dowladooda ama local governmentka oo dowladda hoose maxaa la dhihi jiray maamulka jubbaland ama tan saraba hadday ka helayaan gacan way ficnaan lahayd kow wadanka horta waxaa mas-uulka ah dowladda midda sare iyo midda hooseba maamulka jubbaland ayaan annaga hadda hoos tagnaa madaxweynaha axmed maxamed islaam uu madax u yahay tan kalena federaalka weeye marka mas-uuliyadda halkaas jaraanjarro way jubbaland ay ka bilaabataa tan sareba ayaa laga rabaa insha allah inay dadku maalgeliyaan oo dowladdu dhallinyartu ay qabato waxaa tahriibaya hadda oo meelaha ku silcon waa dhallinyaro way ficnaan lahayd laakiin annaga bangiyo hadda shaqaynayo oo dowladda ay leedahay horta ma jiraan intaan hadda ogahay laakiin shirkadaa jiraan wax soo maro oo dowladana xiriiri la ah marka shirkadaha sida hadda wadamada kenya ethoobiya ama ka shishay uganda ama tanzania waxyaalahan kusoo aragna waxay ahayd inay dhallinyartu lacag deensadaan ganacsi ku bilaabaan tartiib tartiib yarna ay iskaga bixiyaan bishiiba ama dhowrkii bilowdba mar ama sanadkiiba ay wax iska celiyaan meesha laakiin gacanqabashada kama jirto oo xagga dowladda ah waxaan ka rajaynaynaa dowladdu iyo shirkadaha iyo dadka wax ilaahay siiyey inay local businesska yaryar inay u garab qabtaan oy soo kiciyaan oy dhallinyartu ay u gargaar ayaan ka rajaynana insha allah magacaygu saddexaan waxaa waye cabdifatax khaliif cabdiraxmaan dhallinyarta horta waxay u baahan tahay maalgelin dhaqaale oo fara badan inaaci badan taabanaya qofkan waa dareemi kartaa markuu ganacsi bilaabaya caqabado badan ayaa ka hor istaagay haddaan la dhiirigelina ruux asaga ganacsiga uu ka niijawaya dhallinyarta horta qofku markuu yahay kow wuxuu u baahan yahay waxaa leejira ganacsigaasa meel uu ka fuko meel uu ka furi kara oo ku habboon ganacsigaas uu ka socon kara tan labaad wuxuu u baahan yahay ganacsigaasa dhaqaale uu ku kicin kara waayo qofkii hadduu fikraddii hayo oo dhaqaalihii uusan haysanin isma wadi kara marka dhallinyarta waxyaala badan ayaa dhaxaa lehi jiray maalgelin loogu samayn karaa kow wasaarad baa ku shaqa leh in dhalinyarta la maalgeliya wasaaradda dhalinyarada jirta iyo wasaaradda maaliyadba in dhallinyarta la maalgeliyo waa xuquuq ay dalka ku leeyihin waaye waxyaaba kaloo dhallinyarada iyadana maalgelin karta bangiyada dalka ku yaala oo kala duwan hadday noqdo biraha baanga amal baanga soomaali salaan baanga bangiyada dhammaan inay dhallinyarta maalgeliyaan ayadana waa mid loo baahan yahay waxaa kaloo jira hay-adaha kala duwan ee samafalayaasha ayaga dhallinyarta inay maalgeliyaan waxaa kaloo ka mid ah ayadana wasaaradda maaliyadda wasaaradda ciyaaraha dhallinyarada ayadana dhammaan xibin weyn ay ka qaadan karaan in dhallinyartan taariibaya inay dalka ku reebaan oo maalgelin u sameeyaan intaasaan dhihi lahaa